الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب الصلاة على الشهداء waa dadkii shahaadada ahaa kutukashadoodii man huwa shahiid waxaynu ku dhex jirnaa kitaabu ljanaa'is janaasadda kitaabkii ka warramaya axkaamteediiya waxa u waajibay shahiid waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdaan culimmadu qofkii dagaalka gaalada ku dhintay oo markaa looga jeedo shahiidulmacrika qofkii goobta la ysku helay ee cadowga lagu dagaalamayay ku dhintay ama intuu dhaawacay intaan laga tegin dagaalkii dhintay waxaa jira shuhaado kaloo tobaneeya ah qaarkoodna aynu soo marnay wa yusamaa shahiidulaakhira shahiid aakhiraa la yidhaahdaa qofkii caloosha u dhintay iyo kii daacuunku dilay iyo kii gubtay iyo waxyaabahaas axkaamtan shahiidka ma laha shahaadadii aakhiruun baa loo rajaynaya ma lagu tukanayaa mise laguma tukanayo labaduba way soo arooreen inuu nebigu shahaadada ku tukaday iyo inaanu ku tukanin waxay culimmada islaamku u badan yihiin in in laga daayaa ay fiican tahay laguna tukan karo axaadiidta markay egeegeen ee ay isu geeyeen can shadaad ibn اlhaad ana rajula min alacraab nin ka mida reer miyiga jaa'a ila nebiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulku u yimi fa aamana bihi watabacah intuu rasuulka rumeeyuu raacay fa aamana bihi ay birasuul watabacah nebigii uu raacay intuu rumeeyey uma qaala wuxu uhi uhaajiru macak haddaba hijradan waan kula haajiri markaa deegaan durugsan buu nebigu joogaa calayhi salaatu wasalaam reerkaygan waan ka tegiyo madiinada dadku tegayaa baan tegi buui wuu ka aqbalay markaa nebigu fa awsaa bihi nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu u dardaarmay bacda asxaabihi asxaabtiisa qaarkood ka warhaya buu u dardaarmay mar hadduu xadiidu cahdin bilislaam dhowaan soo islaamay ilaalin buu u baahan yahay aqoontiisa iyo cibaadadiisaba in la ilaaliyo falamaa kaanat markay noqotay ghaswatun dagaal hanima nebiyu sabyan addoommuu nebigu qaniimaystay falamaa kaanat ay wujidad ghaswa dagaal kolkii u dhacay ninkii dee kollay waa laga yaabaa nebigu inuu safar ku jiray safarkaa uu ka soo raacay soo hijrooday dagaal baa qabsaday dagaalkiibaa la galay qhanimo nebiyu sabyan markaa sabyi buu rasuulkuna qaniimaystay sabyigu waxa weeye waa dumarkii iyo carruurta xoolahana waa qaniimo markaa iyagiibuu qaniimaystay faqasama wuu qaybiyey wa qasama lahu ninkiina qaybbuu ku daray intuu qaniimadii qaybe buu ninkii imika soo islaamay buu qaybtiisii ku daray ila waa mujaahid wa kaana yarcaa dahrahum waxaan u raacayay gaadiidkooda fa acdaa asxaabahu asxaabtiisii wuxuu rasuulku siiyey wuxuu u dhiibay asxaabtii maa qasama lahu ninka wixii qayb ahaan uu u helay ayuu yidhi asxaabta qaado ow geeya qoladii uu ku ballamiyey dee ee ka warhaynaysee mutaabacadiisa haysay fa acdaa asxaabahu asxaabtiisii nebigu ama ninkaa asxaabtiisii uu yidhi ka warhaya wuxuu u dhiibay oo uu siiyey maa qasama lahu ninka wixii qayb ahaan uu ugu qaybiyey ayuu idhi qaado u geeya wa kaana ninkani wuxuu ahaa yarcaa dahrahum gaadiidkooduu raacayay yarcaa wuxuu raacayey dahrahum dhabarkooda dhabarka gaadiidkaa la yidhaahda leannahu dhabarkaa wax laga saaraa gaadiidkii dameerihii iyo awrtii iyo buquulkii iyo wixiibuu ninkani dee show reermihii buu ahaa xariif oo intaasu ayuu ilaahay ugu dhowaaday falammaa jaa'a markii uu yimi ninkii dafacuuhu ilayhi way u dhiibeen kolkuu xoolihii soo ururiyey ayay u dhiibeen fa qaala wuxuu uhi maa haadaa qaniimaddani maxay ahayd qaaluu waxay yidhahdeen qismun waa qayb qasamahu laka uu kuu qaybiyey annabiyu sala allahu calayhi wasalam waa qayb dee nebigu ku siiyey bay idhaah waanu kaaga soo qaadnay فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول كولي من حوله فقال وحول ما هذا حولها نوامح وامح حولها نادسيس قال وحول قسمته لك دوان كو قيبي رقبا وحقيب صدايو وقيبتي كو سوهاك قال وحول ما على هذا كان درادي اتبعتك كومان راعي ما اتبعتك على هذا أرنت كومان راعي وحانوصا إسلامي أتون ما يهين ما على هذا كان لفتيسا أما الدرادي اتبعتك كومان راعينا نين الدنيا دورة وقايبتونا ديمان هين ولكن اتبعتك وانكن راعو وانسو إسلامي على أن أرمى إن لإيقا توقته إلها هنا حلقا وأشار وحفرت كفيقي إلى حلقه دون تيس بسهم إن لاب لإيقا توقته faamuuta aan dhinto ninkaygana waxaan u socday inaan dagaal galo cadowguna leeb halkaa dhuunta igala helo oo itoogto umaan socon adduunya inaan shahiido oo dhuuntaa xabad iga dhacdo halkaasaan anigu socday buui dee warkaygaan caddaysanayaa fa adkhula aljanna oo aan janno galo jannaan doonayay adduunye maan doonayn fa qaala markaa nebigu wuxuu ku yidhi in tastuqilaaha haddaad ilaahay u run sheegto yastuq isna wuu ku run sheegi hadday kaa dhabtay taa aad sheegaysa inaad jihaad ku dhimato ballanta ilaahayna wuu kuu fulinoo shahaadaad heli fa labithuu qaliilan in yar baabay joogeenoo dagaal baa lagu jiraa uma nahaduu waxay u hinqadeen fii qitaali alcadow dagaalkii cadowga dagaalkii cadowgay u ruqaansadeen dagaalkii cadowga ayay u ruqaansadeen uma nahaduu fii qitaali alcadow cadowga dagaalkiisiaa la bilaabay ilaa safar iyo dagaal baa lagu jiraa fa utiya bihi nabiyu yuxmal fa utiya bihi nabiyu ninkiibaa nebiga loo keenay yuxmalu iyadoo la sidaba markii in yar dagaalkii socday la kala food qaaday oo isagoo dhintay qad asaabahu waxa ku dhacay sahmun leeb baa kaga dhacay xayu ashaara halkuu lahaa ha layga toogto dhuuntaasaan doonaya in cadowgii dhuu dhabo bartiibaabu le iskaga taagayba faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulku waxau idhi ahuwa kani huwa ma kii hore ah jinaasadaasi daan ma kii ballanta qaadayayba ee lahaa jihaad baanu imi iyo inaad dhinto qaaluu waxay dhaha nacam waa ninkii ninkii ballanta ilaahay la galay weeye qaala markaa wuxuu nebigu yidhi sadaqa allaahu sadaqa allaaha ilaahay buu run sheegayoo fasadaqahu markaasuu ilaahayna u run sheegay ballantuu qaaday ahayd ilaahay diintiisaan u dhidanayaa oo cadowgaan la dagaalamayaa tiibuu ka run sheego ilaahayna shahaadadii buu rumeeyey waa kii uu nebigu yidhi oo kale camila qaliilan wa ujira kaiiran in yar buu camal falay wax weynna waa lagu abaaliyey dee wuu soo islaamo inta yaruu awrta raacayuu reer colka la joogay mooyaane weerarkaa bilaabmay markii uu la galay shahiid baabu noqday darajadii dadka ugu sarraysay buu ku gaadhay ayaamo kooban uma kafanahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu kafan uga dhigay fii jubbati nebiy jubbadiisii manaa baashii weynaydee uu gashanaa sida milxafada oo kale ee weynayd ee dhaxantii laga gashan jiray tiibuu nebigu kafan uga dhigay uma qadamahu wuu horumariyo halkaasuu dhigay fa sallaa calayhi wuu ku tukaday fa kaana waxa ka mid ahaa fii maa dahara wixii ka muuqday min salaatihi salaada rasuulka wixii nooga muuqday ee aanu dhagaha ku maqalnay waxaa ka mid ahaa ducadan soo socda fa kaana waxaa ka mid ahaa fii maa dahara wixii ka muuqday min salaatihi salaada rasuulka wixii aanu ka dhagaysanay markuu ninkaa ku tukanayo u ducaynaya waxaa ka mid ah erayadan soo socda ee qaaliga ah allaahumma haadaa cabduk kharaja muhaajiran fii sabiilik faqutila shahiidan wa ana shahiidun calaa daalik allaahuma haadaa cabdu ilaahaw kani waa addoonkaagi kharaja wuu soo baxay muhaajiran fii sabiilik isagoo jidkaaga xaqa ah u soo qaxay fa qutila shahiidan waxaa la dilay isagoo shahiidahoo macnaha mujaahidoo baa la dilo waa kaa shahiiday ana shahiidun calaa daalik anna intaa markhaati baan ka ahay markaa rasuulku u duceeyey ilaahay buu uga ergeeyey waanu markhaati kacay markaa xadiidka maxalushaahidkiisu waxa weeye fasallaa calayhi wuu ku tukaday ninka nebigu waa mujaahid shahiiday kafanna wuu ku xidhay waanu ku tukaday markaa qofka shahiida in lagu tukan karo ayuu xadiidku daliil u yahay maxalu shaahidku waa ka baytulqasiidka waxaa kaloo uu tilmaamayaa addoonku markuu ballan ilaahay la galo inuu ilaahayna ballantiisa u rumaynayo oo ilaahay ballanta kama baxo laa yukhlifu lmiicaad waxaa ka muuqanaya halkaas iimaanku kol hadduu qofka qalbigiisa galo inuu wixii qaaliya quudayo naftiisa iyo dunyadiisaba oo aada arkaysa inuu dunyo diidayo naftiisiiba ilaahay uu ka iibsanayo oo uu qadiman yahay waxaa kaaga muuqanaya xadiidkaynu ka faa'iidaynaa qofkii muddo soo jihaadaya kii imika soo galay mar hadday hawl wada galeen waa isku xuquuqun dadka muslimiinta ah isku xuquuq weeye waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofka dhowaan soo islaama ama cibaadada bilaaba inaan la odhan iska waduun waayo waxaa laga yaabaa inuu ridoobaba inuu masaajidkii ka noqdaba laakiin waxaa loo baahan yahy macaankii iimaanka in la dhadhansiiyo si aanu cuqdad u qaadin fashilaada badana ku imanaysa in diintana la baro saa uu rasuulkubaha sala allahu calayhi wasalam u baray asxaabta ugu ballamiye can cuqbata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kharaja yowman maalin buu rasuulku baxayoo fasallaa wuxuu ku tukaday calaa ahli uxud qoladii dagaalkii uxud ku shahiiday ayuu ku dul tukaday salaatahu cala almeyit ka salaatihi cala almeyit sida uu qofka dhintay imika ugu tukanayo ayuu ugu tukaday qolyaha ah wa ana shahiidun calaykum uma insarafa ila almimbar uma insarafa wuxuu nebigu tegay ila almimbari mimbarkiibuu tegayoo uxud intuu ka soo noqday ayuu madiine yimid mimbarkuu ummadda kala hadlay fa qaala wuxuu yidhi innii faradun lakum ceelal yaan idiin ahay waan allaysanayaa aakhiraan ku sii socdaa horseed baan idiin ahay ceelalyo wa ana shahiidun calaykum markhaatina waan idinku ahay intaasaynu ku kala tegayna marka asxaabigu wuxuu leeyahy wuxuu u muuqday inuu sagootiyayo dadkii aasnaa qubuuraha ku jiray iyo kuwii ifka joogee noolaa labadaba marka asxaabtiisaana wuu kusii tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam shuhaadada ahaa ee halkaa ku aasnaa beder ee uxud ku aasnaa qubuuraha toddobaatan ku aasnaayeen dadkii masaajidka joogayna wuxuu uhi walaakhilaan ceelalyo kusii ahaaye xawdkaan idinsidiin sii taagnahaye markhaatina waan idinku ahay calaykum iyo lakum labada way noqonaysa markhaati baan ahay idinkaan ama markhaati idinku ahay ama markhaati idiin ahay diyaargarooba xadiidkaasi wuxuu caddeeyey inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam shahaadadii maalintaa dhintay muddo kadib inuu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam sideed sano ama sagaal sano kadib waayo sanadii saddexaad bay uxud ahayd sanadii koob iyo tobnaadna nebigu uu dhashay calayhi salaa uu dhintay marka la isku kaba sanadkaa uu dhintay dhowrka bilood uu ka galay muxaram safar rabiiculawal rabiiculawaloo tan imika ah oo ayuu dhintay marka munjabirka injibaar marka lagu sameeyo labada sano ee jaban ama dhiman waxay noqonaysaa sideed sano meelaha taqriiban marka halkaa waxaa laga fahmay in lagu tukan karo dadkii shuhaadada ahaa hadda maalintii uxudna kumuu tukan rasuulku sala allahu calayhi wasalam tarku salaati calayhim kana wuxuu u baabiya shuhaadada salaadii lagu tukan laha in laga daynayo intaa horena waxaynu soo aragnay in lagu tukan karo labaduba way bannaan yihin baa marka axaadiidta la isugu geynaya in lagu tukadaana way bannaan tahay inaan lagu tukanna way bannaantahay inaan lagu tukan baase badnayd diintu way fududaysayoo dee qofkan isaga ah goobta uu ku shahiiday waa goob lagu dagaalamay hawshuna way badantah cadowgiina had iyo jeer waa la isbidhaansanaya wax badanna lama sii kari karo sidaa daraaddeed baa waxa la fududeeyey aaskunbaa la doonaya in la aaso un salaadna ma laha maydhina ma laha kafanna ma leh kafantana dharkiisaa lagu aas salaadna ma laha maydhina ma leh marka godkaasunbaa loo dheerayn waa lagu ridi dabeetana cadowgaa la iska celinoo hawshu way sii socon can jaabir bni cabdillaah ana rasuula اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yajmacu wuu isu geynayey bayna rajulayni laba nin min qatlaa uxud raggii uxud lagu laayee fii hawbin waaxidin maro kaliyu isugu geynayey uma yaquulu wuxuu odhanayey ayuhumaa koodeba agaru badan akhdan lilqur'aan qaadashada qur-aanka keebaa qur-aan badan keebaa qur-aanka yaqaana in badan ayuu odhanayay faidaa ushiira marka loo tilmaamo ilaa axadihimaa midkooda laydhaa kaasaa qur-aan badan qadamahu fi laxd iilkuu ka horu marinaya xagga hore xigsiya buu odhanaya qiblada qaala markaa nebigu wuxuu yidhi ana shahiidun calaa haaulaa'i kuwaa markhaati baanu ahay wa amara bidafnihim wuxuu faray in la aaso fii dimaa'ihim dhiiggooda lagu aasoon la maydhin walam yusalli calayhim kumana tukan walam yuqasaluu lamana maydhin walam yusalla calayhim laguma tukan walam yuqasaluu lamana maydhin marka aasun bay yeeshay afartii arrimooda maydka waajibi jiray saddexdii kale waa laga fududeeyo kafan gaara maloon dharkood ahayn salaadiina waa laga dhaafay maydhigiina ma jiro waayo dhiiggan laftiisa qiyaamaha u markhaati kacaya shahiidku u imanaya iyadoo qiyaamaha uu dhiiggu burqanayo allownu lownu dami wariixu riixu lmask dhiiggiisu waa casaan laakiin udgoon buu urayaa markaa inuu shahiid yahay bay taasi markhaati u tahay xadiidka markaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa haddii duruuf adagi jirto dad badan in xabaal lagu wada aasi karo raggiina meel dumarkiina meel weliba maro keliya haddii la waayo kafan in maro keliya la isugu geyn karo taana waynu ka faa'idaysana xadiidka laakiin kolkaa la helayo maro waxaa la samaynayaa qof walba kafan gaaraa loo samay xabaasha haddii la kari karana midna iilkaa soo jeedkaa looga qodi midna sii jeedkeedan qiblada xiga ayaa looga qori afar afar iil baa laga samayn karaa xabaasha oo afarta jiho ah midna qaarna sidaasaa horey baa loo gelin madax madax qaarna sidan aynuu gelinaa loo gelin doonaa marka taasi iyagu waa kala xabaaladee xabaalbilaashtunbaa ka dhaxayse mar hadday iil ahaan u kala duwan yihiin dad isku xabaalan maaha laakiin dadka isku xabaalan waa kuwa ama luxud la wada geliyo ama qabaaljeexa la wada dhigo oo kala mara ama isku mara ah waa haddii xaaladdu adag tahay weeye oo cudur badan yimaado ama geeri badan ama dhimasho badan dadkii qodayay aaskana ay yaraadaan waxaa laga faa'iidaysan karaa xadiidka aynu arkaynaa imaamnimada qofku qur-aanka imaamu ku yahay ilaa aakhira inay soconayso oo qabriga laftiisa qofka qaariga qur-aanka yaqaanaa wuu is-imaambu ku noqonaya wuu horeeyaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa u badnaa qabaaljeex muu ahayna luxud iyo iil buu ahaa iilkuu samayn jiray iilkaasaa markaa wanaagsan iyadoo dhulku jilicsanaada mooyaane qofka shahiidkaa iyo sida loola dhaqmayana waynu aragna baabu tarki salaati cala almarjuum kana waxa uu baab yahay in laga daayo salaada qofkii dhagaxa lagu dilay intuu sinaystay kadib oo aan lagu tukanin kaas isagana waynu arkay in lagu tukada iyo in inaan lagu tukanaynin labaduba way isdaba socdaa xadiid sheegaya inaan lagu tukan iyo mid sheegaya in lagu tukado waxaa iyagana lagu jamciyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta uma diidin isagunbaase ka daayay salaada gol hadduu sinaysto qofkan la dilay wuxuu hi un idinku ku tukada taasina waxa weeye dadka oo laga firdhinayo sinada iyo qurunkeeda mar hadduu rasuulku salaadiisii ka haystay laakiin qof kasta oo islaam ahoo dhinta salaada xaq buu u leeyahy in lagu tukado oo aan shahiidka aynu soo marnay ahayn marka axaadiidta sheegaysa inaanu ku tukanin rasuulku waxay zajr can ilmacaasi macsiyadaa dadka laga firdhinaya can jaabir bni cabdillaahi ana rajula min aslama nin reer aslama jaaa ila nebiy rasuulku u yimi sala allahu calayhi wasalam maacis baa la odhan jiray factarafa bizina sinadu qirtay waan sinaystay buuri faacrada canhu rasuulku wuu ka sii jeedsaday uma اctarafa mar labaad bu haddana qirtay faacrada canhu wuu ka sii jeedsaday uma اctarafa mar saddexaad buu qirtay faacrada canhu wuu ka sii jeedsaday xataa shahida calىa nafsihi arbaca maraat ilaa uu naftiisii ku markhaati furay afar jeer afar jeer buu mar walba lahaa waan sinaystay waan sinaystay nebiguna kasii jeesanayay kasii jeesanayay faqaala nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi abika junuun miyaad waalanta wax waalii miyay ku hayaan qaala laa waaliima haysa buu qaala wuxuu uhi axsanta a axsanta wey miyaad xaas hore soo martay qaala wuxuu uhi nacam waan soo maray fa amara bihi nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku amar buu bixiyey fa rujima dhagax baa lagu dilay falamaa adlaqathu alxijaara markii dhagaxaantii damqeenay xanuujiyeen farra wuu firdhaday tow wuu baxsaday naftu orod bay kugu aamintaa faadraka markaasaa faudrika waa la gaadhay farujima dhagaxii baa lagu dilay famaata wuu dhintay faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu u yidhi khayran wax wanaagsan buu u yidhi wax wanaagsan buu u sheegay walam yusalli calayhi kumase tukan idinku ku tukada unbuu dhaa isagu kumuu tukanin si aanay dadku uga shaacinna wax ceeba kamuu sheegin markaa baabuzina xadiidku waa inoogu iman doonaae sinada iyo siyaabaha ay u suganta iyo sababtan uu nebigu arrimahan uga baadhaya iyo dee waynoo baabkeedii weli maynaan gaadhin iyo qofku qiraalkiisu ma mar baa loo baahan yahay mise afar jeer muxuu waalida u weydiiyey ixsaanka arrimahaasoo dhan halkeedaynu u dibdhig insha allah laakiin halkan waxa uu u keenay un kuma tukan nebigu hadduu ku tukan waayana asxaabta uma diidin ee waa lagu tukaday waxaase weeye salaadiisu dheeraad bay lahayde qof dadku si ay macsiyadaa uga joogsadaan qofkaa dheeraadkaasa laga hakiyey dad oo dhan se ma ahayne waa kan xadiidkan soo socdaaba sheegi asalaatu cala almarjuum qofkii la rajmiye dhagaxa lagu dilay in lagu tukan karo ayaa la sheegi can cimraana bni xuseynin ana mra'atan min juhayna gabadh qoladaa reer juhayna ah atad rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkay u timi fa qaalat markaasaa waxay tidhi innii zanaytu waan sinaystay macnaha dadkan iimaan baa eryaya oo qofkii xumaantii wuu ku dhaco shaydaan baa ka xoog batay laakiin wuu hayn waayey iimaankiisii baa soo dirayoo dabada ka soo wada wahiya xublaa uurna way leedahay uurka aad arkaysaa waa sinabayt fadafacahaa ilaa waliyihaa wuxuu u dhiibay kii xigtadeed ahaa fa qaala wuxuu idhi axsin ilayhaa bal intay dhalaysa arrinkeeda hagaaji fa idaa wadacat markay umusho faatinii bihaa i keen iminka sidan laguma dili karo urbay leedao aadamo kale xambaarsan tahaye ha umushee soo hayoo xanaani falamaa wadacat markii ay dhashay jaa bihaa ninkiina wuu keenay fa amara bihaa amar buu nebigu ku bixiyey fa shukat calayhaa waxaa lagu xidhay iyaabuhaa dharkeedii baa lagu adkeeyey si aanay markay xanuunsato cawradu u bannaanaanin dharkii baa lagu adkeeyey uma rajamahaa dhagax buu nebigu ku dilay dad buu u diro dadkii baa dilay uma sallaa calayhaa wuu ku tukaday fa qaala lahu cumaru cumar baa markaa nebiga ku yidhi atusallii calayhaa miyaad ku tukanaysaa waqad zanad waabay sinaysatee ma afas gabadh sinaystaad ku tukatay xaasrana dabcan way soo martay fa qaala markaa rasuulku waxau ihi laqad taabat tawbatan towbad bay towbad keentay low qusimad haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan min ahlilmadiinati reer madiine oo iimaan weyn ka mid ah lawasicatun way gaadhi lay reer madiinea iimaankooda ugu qaro weyn yahayoo toddobaatan ka mid ah haddii towbaddaa ay towbad keentay loo qaybin lahaa oobay ka ballaadhan lahay macnaha towbaddeedu waa qaali wuu sababeeyey nebigu oo wuxuuhi wahal wajadta miyaad heshay towbatan towbadkeen afdalo ka wanaagsan min an jaadat binafsihaa inay nafteedii ugu deeqday lilaah nafteediiba ilaahay ugu deeqdayoo sidaasaynu dee ku dillay caza wajal markaa qol hadduu qofku naftiisii dee towbadaba intuu keenay quudhayba dee towbadeedu saasay qaalibtay riwaayo kale waxay tilmaamaysa waxay towbad keentay towbad oo haddii uu toobad keeni lahaa cashuurqaaduhu laga dhaafi lahaa cashuurqaade waa dhibanya wuu kadeedan yahay xaaraan weyn buu ku dhacay markaa kaasaa ugu dembi badan dadoo towbadiisaasoo towbadeedaasoo kale hadduu toobad keeni lahaa waa laga dhaafi lahaa sidaasaa xadiidkaa saxiixa uu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani wuxuu inoo faa'ideeyey isna baabu sina markalu ku soo celin doonaaye gabadha iyo haddii ay uur leeday inaan la dilayn warwareejintanna ninkaa hore iyo gabadhanba fursad nebigu wuxuu u siinayey inay ka noqon karaan maanaan sinaysan hadday odhan lahaayeen markii hore aad qiratay loodhan maayo xaqa ilaahay markuu qofku qirto hadduu ka noqdo xaq buu leeyahy xaqa bani aadamka laakiin hadduu qirto kama noqon karo ilmaha yarina sidiisaa loo korinayaayo waxaa dee xadiidka riwaayo kale ku soo aroortay inuu ilmihii yaraa beri dambe yimid iyada oo uu naaskeedii ka maarmay oo ay sido oo xabad kibisa u cunayo waa nin weynoo soconaya iyadana iimaankeedii wuxuu keenay intaasoo jaanisoo la celiyey kamay faa'iidaysanine way soo dhigantay dembigaasunbaa kugu daran bay leedahay marka xadiidkan maxalushahiidka uu halkan u keenay waxa weye inu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam gabadhaa la rajmiyey taasina markaa waxay tilmaamaysaa qof kastoo qiblada u tukadaa inuu leeyahay ama ahlulqiblo a shahaadanayaa inuu salaaddii xaqu leeyahay asalaatu calaa man yaxiifu fii wasiyati waa in waa lagu tukan karaa qofka dardaarankiisa ku xadgudba aljanaf fi lwasiya waxa uu dunuubta waxa ka mid a qofku markuu dardaarmayo inuu dardaarankiisa ku leexdo oo uu ku xadgudbo oo xuquuqu meel kaga dhaco dad aan waxba ku lahayn buu leeya way igu leeyin dad wax ku lahaabuu dafirayaa dad aan dhiiggiisa gelin buu leeya way dileen dad xaq u lahaabuu dhaxalka ka saarayaa ori markaa oridiisa ahayd buu leeya way furan tahay si uu dhaxalka uga reebo dunuub noocaasa buu galay isagoo sii allaysanaya oo sii dhimanaya ilaa qofku markuu jaahil yahay musiibo badan bay leedahayoo musiibadiisu adduunyadun kuma ega ilaa aakhiray taxanta markaa kolkuu sii dhimanayaabuu hadduu doono dadka sii aargoosanaya uu haraati dambe kusii reebaya marka taasi waxay ka mid tahay dunuufta iyo gafka qofka ama lagu tukanayo mise laguma tukanayo isagana xadiidkaynu ka arki doonaa inuu nebigu doonay inuu iskaba daayo qofkaa salaadiisa laakiin kolkii dambe uu ku tukaday markaa qofku marka uu sii dhimanayo haddaad agjoogayaashiisa ka mid tahay waa la saxaa waxaa la yidhaha aljana fi lwasiya min alkabaa'ir wakhtigan oo kale dunuubta waaweyn bay ka mid tahay inaad leexataaye ka jooji xaqa un raaco can cimraan bni xusayni ana rajula actaqa sittata mamluukiin ninbaa actaqa wuxuu xoreeyey sittata mamluukiina lahu toddoba addoon oo uu lahaa mamluugu waa addoonka cafwan lix addoon oo uu lahaa sittata mamluukiina lahu mamluukun mamluukiin lix addoon uu lahaa buu xoreeyey cinda mowti markuu sii dhimanaya xoolana intaasuu lahaa addoonkuna waa xoolo dee xoolahana ilaahay baa ka dhigay kii abuuray aadamaha ka dhigunbaa iminkana xoolo ka dhigay markuu isaga diiday walam yakun lahu maalun xoolana muu lahayn hayruhum waxa duuna lixdaa addoon buu lahaa fa balaqa daalika anabiya sala allahu calayhi wasalam arrintii baa nebiga gaadho waxa lay ninkaa isagii wax kaloo ka dhacaba ma leh intaasuu lahaa intiina uu xoreeyey faqadiba min daalika sala allahu calayhi wasalam rasuulku arrintii wuu ka cadhooday waxaanu qaala wuxuu nebigu yihi laqad hamamtu waxaabaan doonayba cadhadaa ninkaa u qabay allaa usallia calayhi inaanan kuba tukanba ma iska daysaa baan ku yihi salaadiisa ninkaa siduu gafu dadkii u cawaray dhaxlayaasha ahaa uma dacaa wuxuu u yeedhay mamluukiihi mamluukiina ayay ahaydoo dabeetana dee nuuntii idaafada loo gaayay mamluukiihi kuwii uu lahaa ee uu xoreeyey buu rasuulku u yeedhay fa jazaahum wuxuu u kala jaray alaaata ajzaa saddex qaybood lix marka saddex qaybood loo qaybiyo waa saddex meelooda min laba ah uma aqraca baynahum wuu qoli tuuray fa actaqat nayni labuu xoreeyey waa araqa arbaca afarna addoommuu ka dhigay macnaha waxa weeyaan qofku marka uu wixiisa wada bixiyu sii dhimanayo sharcigu wuxuu u ogol yahay ulu saddex meelood oo meel labada kalena dhexlayaasha u joogayaan marka lixdii addoon wuxuu doonay rasuulku ninkan inuu xoreeyo uun oo socodsiiyo sadaqo ka dhigo in saddex meelood oo meel oo sharcigu ogol yihi dee lixdii waa saddex meelood oo milabahe labuu markaa xoreeyey afarna waxay usoo hadheen dhexlayaasha waa sidaa weeye haddaba lixdiiba waa la xoreeyey laba ka mida iskama dooranin rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin wuxu uhi war calafkiina qaadoo laba ka mida dee anigu tunka ma soo qaban karo oo labadanaa xoroobay ma odhan karo nasiibkiina qaadoo dee nin walooba saddexdaa qori baa yaallo qorigaa ku nasiibso dee labadii qorigoodu waa xor baa lagu qorayaa qori labana waxaa lagu qoraya labada qoriga kalena waa addoon baa lagu qoraya waar midooba mid qaado dee kuwa nasiibkoodu ku hagaajiyo waa xor labadaasi way xoroobeen lababa dhan baa laysu raaciyey afartii kalena waa addoomo xadiidku markaa wuxuu faa'iidaynayaa waxyaabaha had iyo jeer dadka dhexdhaca la isuga tanaasuli waayo in qorituurka waxaa la ydhaha mashruucuu yahay oo lagu qorituurku waa wax qaطcu nisaac dooda iyo muranka laga lagu gooyo baabka wasiyada iyo dardaaranku inoogu imanaya athuluu wathuluu kaiir saddex meeloodoo xaq buu u leeyahay qofku inuu xoolahiisa meel dardaarmi karo inta kalena dhexlayaasha ayay u hadhaysa xadiidka markaa maxalushaahidkiisu waxa weeye waxaan doonay inaanan ku tukanin laakiin haddana iskaga tukaday waan ku tukan haddana marka halkaana waxaa habboon dadka waxa ay xuquuq u leeyihiin inay ilaahay siiye inaanad kala dagaalamin dadka qaarkood baa maalan caruur wuxuu dhalayaa qof keliya wuxuu odhanayaa kuwa kale anu ehelkane walaalaha iyo waxaas si aanay usoo gelin ilmahaygaasaan ku wada qorayaaba wixii wuxuu ka cararayaa kuwan ehelka ah inay wax la yeeshaan inan buu mael qofkii leeya inantii ma wada qaadan karto dhaxalkii ugu dhowaan nus bay qaadanaysa nuskaa kale si aanay walaalahayga iyo kuwaa baaseenu isa seegnay si aanay iigu iman nimo wax igu taray maahe sheekhow ma ku qori karaa buu kuleeyahy ma ku qori karaa waar ilaahay hala dagaalamina ilaahay baa siiye adigu iska daah waa la qaybsan doonaa markaad allaysate markaa waa tanuu nebigu jana filwasiya dardaarankaa isaga sidoo kale adigoo sadaqa doonaya dadkaad wax ku sadaqaysan lahayd kuwanaaba ugu horeeyaba marka dhaxalkii ha kala cararin waxa aynu tusaalaha kusoo bixinaynaynu akhriyayno dhami janafkaasay soo geli karaan xayf iyo janaf waa leexashu waa taa aayadaba ilaahay ui faman khaafa waman faman bahe mise waman faman khaafa min muusin janafan aw iman faaslaxa baynahum falaa ima calayh qofka qof dhimanaya u arkay inuu dardaarankiisu leexsan yahay sallaxa dembi ma haysto dardaarankii oo qalloocan ayuu kasoo qoru kasoo dhegaystay dhaxlayaasha qalloocii umuu sheeginayo isagoo toosan buu u sheegay been saxan weeye dee waar wuxuu idiin sheegay buuhi qof waliba inuu intaa leeyahy wuxuu yidhina ma aha fa aslaxa uu hagaajiyo wuxuu yihi war sidaa weeye xaqu markaa beentiisii muu soo waaridine wuu saxayo wuu toosiyey kaa dembi ma hayste buu ilaaha yidhi ilaan ujeeddadu waa sixiddii asalaatu calaa man calayhi dayn ku tukashada lagu tukado qof dayn lagu leeyahy musiibooyinkii waxaa ka mida daynta waynu iska yala macaansannaa un marka dambena ammaamad kugu raagtay iyo daabaad mooddaa waaba muran baaba bilaabmaba iyo hana wareerin saasuu sharcigu daynta uga digay hadda wuu amaahan jiray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wax laakiin dee sida dadka mu ahayn amaahda dadku kuma sinna ee in fara badanoo dadka ka midihi way ku xadgudbaan markaasey iyaguna eedaan aakhiro sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam digniintan u bixinaya digniintan buu ka bixinaya shayga la yidhahdo amaahda in la iska daayo qofka waktigii hore laguma tukan jirin berigii dambuu nebigu macnaa lagu isagu kumuu tukan jirin asxaabtu way ku tukan jireen isagu kuma tukan jirin ilaa la helo cid ka bixisa daynta inta dayn lagu leeya salaadiisa wuu haysanaya marka laga bixiyaabuu ku tukanaya berigii dambe isagaa qofkii dayn lagu yeesho ka bixin jiray marka taas waxay tilmaamaysaa digniin iyo khadcas inay tay baashaasi oo aan lagu dheerayn can abi qataada ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam utiya birajul min alansaar nin ansaartii rasuulka ka mid ah ayaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam janaasadiisii liyusalliya calayhi si ugu tukado faqaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxu uhi salluu calaa saaxibikum saaxiibkiina ku tukada idhinku fa inna calayhi daynan gashi baa lagu leeyay kol haddii dayn lagu leeyay anugu salaadayda ku tukan maayo eh oo dheeraadkaa uu ka qaday qofkani eh bal idinku faradka inaga rida qaala abu qataada abu qataada ayaa wuxuu yidhi asxaabigaasa weliba waxa lagu lahaana wax yar bu ha se xadiidkas dambe uu sheegi doono ama soo socoto wax yar bu ha laba diinaariya waxaas abu qataada wuxuu hi huwa calaya daynta anaa laygu leeyay ninku bi waayo yuu salaad seegin weyey qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu leeyahy bilwafaa miyaad wafinaysaa macnuu damaanad qaadashadaad kala duwane damiirulmuslim baa tay miyaah waad dhiibaysaa waxa miyaah ballanqaad looma baahna ee ma bixinaysaa weeye bilwafaa'i miyaad oofinaysaa anta tacidu bilwafaa ma inaad bixinaysaaba qaala wuxu uhi bilwafaa waan oofinaya waan bixinaya fasallaa calayh wuu ku tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam can salamata yacni bna alakwac salamata bnu alakwac asxaabigii la odhan jiray qaala wuxu uhi utiya nebiyu sala allahu calayhi wasalam bijanaaza janaasad baa loo keenay rasuulka faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi faqaaluu waxay dhahen yaa nebiy allahi salli calayhi qaala markaasaa wuxuu uhi hal taraka calayhi daynan dayn miyaa lagu leeyahy hal taraka daynan calayhi xagga tartiibka daynan baa horaysa dayn miyaa lagu leeyahy dayn miyay dushiisa saar qaaluu nacam waa lagu leeyahy qaala wuxuu uhi hal taraka min shayin xoolo miyuu ka tegey xoolo daynta laga bixiyo qaaluu waxay dhahen laa waxba kama tegin qaala wuxuu uhi salluu calaa saaxibikum haddaba anuu ku tukan maayo ku tukada idinku qaala rajulu min alansaari yuqaalu lahu abu qataata in ansaarta ka mida abu qataata laydhaa baa yidhi salli calayhi wacalaya daynu dayntiisa anaa lagu laygu leeyay ku tuko fasallaa calayhi wuu ku tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam markaa maxalushaahidkana riwaayadanna waxay soo kordhisay in qofka marka dayn lagu leeyahay waxa u horeeya xoolihiisa laga bixinaya daynta ku jirto agoon kasta ha joogaan laakiin dayntaasi waa daruuri qur-aankaba siduu ilaahay ku tilmaamay suuratu nisaa dayn iyo dardaaran labadaasaa horeynaya min bacdi wasiyatin aw dayn dayn iyo dardaaran dabadeed min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn dayn iyo dardaaran yuusaa iyo yuusi taasaa laga fur yeelaya haddii xataa hantidii dhammaato oo daynta ay ku marato waa nasiibkooda goonta allaha arsaaqo laakiin waxaa laga fuul yeelayaa xuquuqda dadka wixii loo daayo mooyaane can jaabirin qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yusalli calaa rajulin calayhi daynu laa yusalli calaa rajulin calayhi daynu kuma tukan jirin in dayn lagu leeyay gabadhina waa la mid daynta daraaddeed fa utiya bimeyd qof dhintaa loo keenay fasa'ala calayhi dayn wuxuu weydiiyey miyaa dayn lagu leeyay qaaluu nacam calayhi diinaaraani laba shilin baa lagu leeyay ama laba gini wax yarba wey wax weynba maaha qaala markaa wuxu uhi salluu calaa saaxibikum qaala abuu qataata humaa calaya yaa rasuula allah labadaa diinaar aniga igu dah fasallaa calayhi wuu ku tukaday falamaa fataxa allaahu calaa rasuuli kolkuu ilaahay rasuulkiisii u furay adduun ballaadhan xoolo la helay khaniimooyin cadowgii wax laga soo dhiciyey ee dee bajad la helay maal markii taasi ay dhacday qaala markaa nebigu wuxuu ihi ana anigu dad iyo how ogeysiis baan idin siinayaae awlaa anigaa u xiga bikulli mu'minin min nafsi qof waloo ashahaadanayaba naftiisa anaa ka xiga suu ilaahay qur-aanka ku yihi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim naftaadu waxay kugu wadaa xumaan iyo naar nebigu laakiin janno iyo wanaag buu ku jiidayaa isagaa inaga xiga nafteenna man taraka daynan fa calay qofka dayn ka taga dushayday ahaatay ogeysiiskaa qaba waman taraka maalan faliwarahati qofka xoolo ka tagana dhexlayaashiisaa leh qofku hadduu xoolo ka tago idinku iska qaata waxbaa iga siinina hadduu dayn ka tago oon xoolo lahayn weeye dabcan hadduu dayn ka tago xoolo leey dee xoolaha laga bixinaya laakiin hadduu dayn ka tago oonu xoolo lahayn anaa bixinaya caqligu wuxuu keenayey dhibkiiyo dheeftu inay meel wada maraan oo nebiga la yidhaahdo xoolahana qaado daymahana bixi agoomahana hay laakiin wuxuu leeyahy dheefta qaatoo dhibkuunu ila yimaado sida xadiidkan soo socdaaba diyaaca ma wuxuu agoon iyo waxbuu sheegayaa dad yar can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxua idaa twufiya almu'minu wacalayhi daynun sa'ala markuu qofka muuminkii dhintee dayn lagu leey wuu su-aali jiray hal taraka lidaynihi min qadaa dayntiisa miyuu uga tegay qadaa wax lagu bixiyo hal taraka lidaynihi min qadaa ay qadaa'an maa yuqdaa bihi wax lagu gudo oo lagu bixiyo daynta oo duunyo ah miyuu ka tegay fa in qaaluu nacam hadday idhaahdaan haa sallaa calayhi wuu ku tukanayaa waxa weeye dee xisaabiyo ka jara xoolaha wain qaaluu laa hadday idhaahdaan waxba looma hayo qaala wuxuu odhanaya salluu calaa saaxibikum falamaa fataxa allahu caza wajalla calaa rasuulihi qaala ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim faman tuwafiya wacalayhi dayn qofka dhinta ee dayn lagu leeyahay la oofsado fa calaya qadaa'u dushaydu ahaaday bixintiisu waman taraka maalan fali fa huwa liwarahati dhexlayaashiisu ha qaate diyaacna way ku jirtayoo iyo dayaac agoon yaryar qofka markaas ka taga isaguna anaa xil qaaday ciyaalkanaba ahayd qof mas-uula ama madaxahoo taas yidhaahda waa naadir wey tarku salaati calaa man qatala nafsa qofka naftiisa dila isagana inaan lagu tukanin iyadoo taana dadka laga firdhinayo oo loo diidan yahay si aanay dadku naftooda u dilin qofku inuu naftiisa dila iyo inuu naf kala dilaa waa isku miduun labaduba ammaanay ahaaye ilaahay kuma siinin bahasho waa ammaano isagaa iska kaale ammaanadanna kuu dhiibay siday kaaga xaaraantay dadka inaad disho bay kaaga xaaraantay taadana inaad disho marka hadduu qofku naftiisa dilo laguma tukan kuma tukanayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin dadka kale way ku tukanayaan maadaama shahaadani uu islaam yahay ilaa inuu gaaloobo xalaashada mooyaane hadduu ilaa dilkaygu waa ii xalaal bahashan anigaa iska leh ha igu safaadina ilaahayna male yaa igu haysta naftayda inaan dilaa xalaal bay tahay hadduu dhaa dee wuu ku gaaloobayaa salaadba laguma tukanayo waa gaal isdilay laakiin haddii uu aaminsan yahayoo waxyaabo kale unay ka tahay oo ama adduunyada uu saalugay ama aakhiradoon uu yahay oo si kale unay ka tahay oo saa uu isku dilo waa lagu tukanayaa kolkaa salaaddii rasuulkunbaa ka hadhanay waliyaa qaarkoodna waxay leeyiin qofka madaxdiina sida rasuulku ka dayn doonaa salaadiisa waa zajri wey ka eryi dadka laga eriy laga eriyo waxa xun can ibni samurata ana rajulan qatala nafsah ninbaa naftiisii ku dilay bimashaaqisa murjin rumxi iyo mishqas baa kala jiro waranka afka dhuuban ee afkiisu aanu cariibka ahayn eenu ballaadhnayn dee waxaynu naqaanaa murjin murjinka afka fiiqan ayuu naftiisa ku dilay kaawubu iskaga siiyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi amaa ana anugu falaa usalli calayhi kuma tukanayo amaa ana aniga miyaa falaa usalli calayhi maxaad ka fahamtay hadalka dhinaciisa idinku ku tukada nin aniga yidhi dad iska reeb bay idhahaan soomaalidu qofku hadduu idhaahdo aniga dee dadka kale kuma jiro waa gooni isagu dadka kalena waa gooni anigu ku tukan maayo e idinku ku tukada wey saasaa laga fahmaya can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau uhi man taraddaa min jabal qofka buur iska soo tuura berigaa buurun baa la yaqaanee waxa ugu dheera la yska soo tuuro iyo meelaha gebiga ee xabaalmadoonta laydhaah ee go-an laakiin iminka dee taa warra dhaadheer baa jira iyo fooqyo daaqadooda laga boodo waa noocaas waa buur kale un buurtii casriga wey qofka buur iska soo tuura ee faqatala nafsahu naftiisa dila fa huwa fii naari jahannam naarta jahanamuu bartanka ugu jiraa yataraddaa wuu sii dhaadhacayaa kolba meelunbaa laga tuuraya kolba meel gebiyaa laga tuuraya khaalidan isagoo waaraya mukhalladan fiiha lagu waarinayo abadan weligiiba oo sawtii layidhi muslimku waa sidee qofka ashahaadanaya waa laga soo saarayaa naarta khaalidan mukhalladan waxay sheegaysaa haddii aanu dee xalaashanin dilkaa xaaraanta ah muddo dheer buu ku jirayaa wey khaalidan mukhalladan fiiha abadan wakhti dheer baa lagu fasiraya hadduu xalaashadayna waabuu ku gaaloobo waa weligiiba waman taxasaa summan qofka sun iscabsiiya faqatala nafsahu ee naftiisa dila suntaa ku dila fa sumuhu fii yadi suntiisu gacantu ku sitaa yataxasaahu fii naari jahannam wuxuu isku waraabinayaa naarta dhexdeeda khaalidan mukhalladan fiiha abadan isagoo weligiiba ku waaraya suntaasunbuu kolba iswaraabinayaa dabeetana dhimashuu kusii dhowaanayaa haddana wuu lagu celinaya saasuu ku soconaya waa lagu cadaabaya waman qatala nafsahu bixadiida qofka bir iyo waxa xadiidka la ydhaha noocyadiisa kala duwan naftiisa ku dila kaanat xadiidatuhu fii yadi xadiidkiisaa uu ku dilay ama waran ama murjin ama toori ama seef ama bilaawe ama xabad xadiidkiisaasi gacantu ugu jiraa yaja-u bihaa wuu ka taagayaa fii badnihi calooshiisa fii naari jahannam naarta jahanama isagoo jooga unbuu bashtaa isku hayaa kolba halkaasuu isku dilaya markuu sii dhimanaya haddana lasoo noolaynaya fashtaasuu isku hayaa yaja yaja-u bihaa wuu iska taagayaa wuu ka taagayaa mindidii fii badnihi calooshiisa fii naari jahanama khaalidan mukhalladan fiiha abadan yani maxsuulku waxa weeyaan qofka istilaawo ahlu naar qofka istilaa waktiga naar dheer naarta wuxuu ku jirayaa wakti dheer qofka istila wixii uu isku dilu buu ilaahay aakhira ku cadaabaya addoonkaygii wuu igu soo degdegay gal buu leeyay markaa naarta oo isagaaba iska soo qadimo iska soo quruufayba qofkaana waxaa loogu uu nebigu uga joogsaday salaadiisa xumaanta iyo gefka u galay in markaa loo diidayo loo diidayo wey alsalaatu cala almunaafiqiin ku tukashadii munaafiqiintu laa tajuusu wey ma banaana ama maa xukmuhaa asalaatu cala almunaafiqiin hal tajuus aw maa xukmuha xukumkeedu waa max ma lagu tukan karaa mise laguma tukanayo xadiidkaynu eegi munaafiqi can cumar bni اkhadaabi qaala wuxuu uhi lamaa maata cabdullaahi bnu ubay bnu saluul xadiidku horeu inoo soo maray waan fududaynaynaa carabka markuu dhintay gaalkii weynaa ee munaafiq ahaa magacaa la odhan jiray duciya lahu rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi wasalama liyusaliya calayh rasuulkaa loogu yeedho layidhi kaalay ku tuko uu dhintay waanu dee shahaadaya waanu wadwadi jireen falamaa qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kolkuu nebigu istaagay si ugu tukado xadiidka cumar baa warinaya wahabtu calayhi waan ku booday buui nebigii baan ku booday fa qultu yaa rasuula allah waxaan rasuulkii ilaahayow tusalli cala bni umay cala bni ubay ma waxaad ku tukanaysaa munaafiqii cabdillaahi bnu ubay miyaad ku tukanaysaa waqad qaala waxaanuu yidhi yowma kadaa maalin heblaayo kada wa kada iyo maalin heblaayo kada wa kada waxaa iyo waxaa maalin heblaaye iyo maalin heblaaye sawkii waxaa iyo waxaa iyo waxaa kala tiriyey ee inan tacaayay ee adiga ku caayay ee islaamka caayay ee dhan walba u riday wixiisiibuu deen qurunkiibuu wax ka sheegay ninkaasi uu tirin jiray acuddu calayhi waan tirinayaa musiibooyinkiisii iyo godobtiisii iyo gafafkiisii ayaa nabiga qaar u soo mariyey buu fatabasama rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam markaa nebigu wiilka caddeeyey wa qaala wuxuu ihi akhir canii yaa cumar cumaroo dibiga yaro joogso akhir canii yaa cumaru cumarow bal hadda iga yar hako sibaad iigu taagan tahay dibiga yar joogso falamaa akartu calayhi markii aan ku badiyey aan ihi maya kuma tukanaysa markaasaad ku tukanaysa aan ku dib uga joogsan waayabaa qaala wuxuu yidhi innii qad khuyirtu aniga waa la idoorgeliyey oo waxaa layihi ama ilaahay dembi dhaaf u weydii ama ha u weydiinin haddaad toddobaatan jeer ilaahay dembi dhaaf u weydiiso loo dhaafi maayo qur-aanku saasuu igu yidhi fakhtartu waan doortay inaan ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan doortay falow calimtu haddii aan ogaan lahaa buu nebigu uhi annii anigu low zidtu cala sabciina toddobaatankaa ilaahay uu sheegay haddaan ka badiyo gufira lahu in loo dembi dhaafayo haddaan ogahay la zidtu calayhaa waan uga badin lahaa waxaa la yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allahu lahum ama dembi dhaaf ilaahay u weydiiye ama ha u weydiin haddaad toddobaatan jeer ilaahay dembi dhaaf u weydiiso loo dhaafi maayo marka waxaan doortay horta inaan u dembi dhaaf weydiiyo kow haddii toddobaatankaa marka aan uga badiyo loo dhaafayana lazidtu calayhaa waan uga badinba calaamatu tacajub yaabbaa ka dhacay fa sallaa calayhi rasuulu اllaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu ku tukaday uma insarafa wuu iska tegey falam yamkuth ma jooginba ilaa yasiiran in yar mooyaane falam yamkuth ilaa yasiiran in yarunbuu nebigu sii joogay xataa nazalat alaayataani min baraa labada aayadood baa markiiba soo dega suuratu lbaraa ku jira suuratu tawba suuratu baraa labadaba magacyaasheeday ka midi suuratu baraa labada aayadooda ku jira oo ilaahay deg deg malagga ugu soo dhiibay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan ha ku tukanin mid munaafiqiinta ka midahoo dhintay weligaa walaa taqum calaa qabrihi xabaashiisa gaal ha istaagin innahum kafaruu billaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisay ka gaaloobeenoo sababtaa laguu sheegaya wa maatuu wahum faasiquun waanay dhinteen iyagoo gaalo ah markaa kol hadduu gaalnimo ku noolaa gaalnimo ku dhintay ilaahay iyo rasuulka diiday ma istaahilo inaad ilaahay ergo uga noqoto facujibtu bacdu intaa kadib waxa la ila yaabsiiyey facujibtu bacdu intaa kadib waxa la ila yaabsiiyeo la yaab igu noqda weeye facajibtu ha cafwan facajibtu bacdu intaa kadib waxaan la yaabay min jur'atii ku dhiiranaantayda calaa rasuuli اllaahi sala allahu calaa rasuuli illaahi sala allahu calay waslm rasuulka aan ku dhiiranaa yowma idin maalintaa berigii dambuun baan dib isu eego war maalintii sidaad nebiga ku noqotay anigaa dib isula yaabay buui xawaarahan ku socday iyo sidaa nebiga sanka uga galay waa facajibtu bacdu min jur'atii calaa rasuuli illaahi yowmaydin waa ka istakfirullayste wey warmada maxaad nebiga u qabsatay yaa nebiga maxaad u qabsatay markaa dee ilaahay baanu waafaqay cumaroo waa kan qur-aanba ka soo degayba sidii nebi ibraahimba loogu diiday inuu aabbihii ilaahay istikfaar u weydiiyo sidan baa ummaddana loogu diiday inay gaal markaa qofka haddaynu ku ogaano inuu gaal yahay salaad ma leh munaafiqii iyo gaalkii markaa waa isku mid halkaasuu maray baabkoodiioo shahaado la'aan iyo iimaan la'aan iyo kufri qofka lagu ogaayan towbad lagu ogeyn ee sidaa ku dhintay waa laga hadhay salaad ma leh waa se la aasi oo xaquu leeyahay weeye qofka bani aadamka ahay aasku ilaahay baa wuxuu insaanku ka warramaya waxau ihi uma amaatahu faaqbarah uma sabiila yasarah uma idaa shaaa anshara uma uma amaatahu faaqbarahu baa ku jirta intuu ilaahay dilay buu qabri u sameeyey markaa qabri baasu xaqu leeyahay ka insaan insaani ahaan oo baktiga la jiidaya wuu ka duwan yahay walaqad karamnaa bani aadam buu ilaahay bani aadamkii karaamaan siiyey dhinac kale kolka laga eego markuu dhintay abu aalib oo nebiga adeerkiiya calayhi salaatu wasalaam cali baa u soo sheegay rasuulku oo wuxuu idhi odaygii dee wuu baktiyey odaygii isaga ahaa edogeyd aynu garanayno dee gaalnimadiisa bakti dee maxaan yeelaa buui orado aabbaha aas buui orab aas marka sidii buu ku aasay الصلاaة عalى الجanاaزaةi في الmasjid masaajidka dhexdiisa oo lagu tukado jinaasadii intoo masaajidka gudihiisa la soo geliyo in lagu tukan karaa lagu sheegi oo aanay mamnuuc iyo xaaraantoona ka ahayn masaajidka jinaasadii dee waa gaar haddii qofka beerku bururay oo ama dhiig iyo saxro iyo wax ka daadanayaan taasoo kale si masaajidka loogu tudho iyo nadaafadoo la ilaalinayo banaanka ila dadka qaarkood baa rasaasi si xun u dishaa ama qarax ku kacaa oo wax ka daadanayaan taa banaanka lagu tukan qiblada masaajidka laakiin kole haddii aanay jirin wax talwiif iyo wasakoo qofkii ka imanaya masaajidka dhexdiisa intoo lasoo geliyo waa lagu tukan karaa masale culimmadu ay ku ijmaacsan yihiin weeye oo ay isku waafaqsan yihiin ashkhaasta diidayna qowlkoodu aada u daciif yahay oonu muctabar ahayn oonay daliil haysanin can caaishata qaalat waxay tidhi maa sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku kuma tukanin calaa suhayl bni baydaa asxaabiga magacaa la odhan jiray ilaa fi lmasjidi buu ku tukaday ilaa fi lmasjid marka suhayl ibnu baydaa waa asxaabtii qaaliga ahayd hore u islaamay labadii hijiree xabashidaba wuu ka qayb galay beder iyo uxudna wuu xaadiray markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka soo noqday tabuuk sanadii sagaalaad dabadeeduu dhintay sidaasuu masaajka dhexdiisa nebigu ugu tukaday waa xadiid saxiixoo muslim iyo ibnu maajaba ku sugan daliil buu yahay markaa jinaasadii in la keeni karo gudaha masaajka rag iyo dumar mid kasta aad can caaishata qaalat waxay tidhi maa sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calaa suhayl bni baydaa asxaabigaa kumuu tukanin ilaa fii jawfi lmasjid masaajidka gudihiisa fi lmasjidi iyo fii jawfi lmasjid waa isku macno bartanka masaajidka asalaatu cala marka qolyaha ka doodaya eele laguma tukan karo waxay deliishadaan axmedunajaashi markuu nebigu ku tukanayay bannaanku u saaray asxaabta halkaa bannaan buu geeyo markaasuu salaatuljanaasa haa'iba saa ugu tukaday marka taa macnaheedu dee bannaanka ha ku tukada laakiin masaajidka muu diidin oo ku tukan mayna muu odhan asalaatu cala aljanaasati bileyl jinaasadii habeenkii lagu tukado intaynaan kaa hore dhaafin abubakar iyo cumar labadoodabana masaajidka dhexdiisaa lagu tukaday oo abubakarna cumar baa ku tukaday cumarna waxaa ku tukaday suhayb asalaatu cala aljanaasati bileyl can abi umaamata bni sahl bni xunayf annahu qaala ishtakat imra'atu bilcawaali gabadh baa ku xanuunsatay koonaha madiina ishtakat way xanuunsatay waa imra'a bilcawaali cawaalidu waa daafaha madiina dadka beeralaydii magaalooyinka daafahooday degaan marka meeshaa daafaha ama koonaha miskiinatu waa sifa limra'a gabadh iska miskiinada bay ahayd macnaheedu waxa weeye mid aanan dadka inta badani ka warhayn bay ahayd laakiin nebigu inuu ka warhayo nebigu dadka ma ilaawi jirin weeye miskiina mid dadka intooda badan ee ilaawi lahayd wey fa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yasaluhum canha yasaluhum canha iyaguu waraysan jiray miskiinadii halkaa ku xanuunsanaysa ka warrama wa qaala wuxuu uhi in maatat hadday dhimato falaa tadfinuuha ha aasina xataa usalliya calayha jeer aan ku tukado waan ku tukanayaae ka warhayo oo markay dhimatay ii sheega fa tuwufiyad waa la oofsado way dhimatay fa jaa-uu bihaa ila almadiinati bay keeneen bacda alcatamati cishaayiga kadib cishaayi kadib bay keeneen fawajaduu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qad naam rasuulkiiba bacda cishaayi seexday bay arkay gelinka dambu kacayaayo hurdadiisu way qadimantahy rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa qofka caweeyaa qaybta dambe ma kici karo qofka sideedda seexdaana dee wuu taagan yahi labadaba ila hurdu ka dhargee khalaas cishaayi dabadeeda u yimaadeen isagoo hurda fakarihuu an yuqiduuhu waxay naceen inay toosiyaan aan rasuulka inkastuu ina ballamiyey eeg way ijtihaadayaan waa ijtihaad iyo aragti amar way qabeen idinkoo isoo ogeysiiye mooy ha aasina amarkaasay qabeen amarkii laakiin ijtihaad baa ka dambeeyey qofkii oo daacadoo dadaalaya weeye armiyaynu toosin karaynaabeen rasuulka miskiinadan inaba waynu ku filannay aaskeeda iyo kutukashadeeda fariintii ha jirta laakiin dee ma toosin karno fa sallow calayhaa way ku tukadeen wadafanuuhaa bibaqiici lqarqad xabaali baqiic bay ku aaseen muslimiinta lagu aasayey فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي قوابر الثبي جاءوا يمادي فسألوا فسألهم عنها وكبوا حسينيه وويديه وحول المسكينة دي كورهم ويلدر هيده فقالوا حين قد دفنت يا رسول الله ألا آسته تأسوي سعط وقد جيناك وانو كونمي فوجدناك نائبا وانو كهلا هذا هرده هذا هرده انو كهلا وانو كونمي فكرينا أن نوقذك علذينا وأوشيغيه فكرينا وحن نعني أن نوقذك إنا نكتوسينه qaala waxa uu yidhi dee u canaantay maxay toosin weydeen fandaliquu ina marya buu xabaashii tusa fandaliquu socda buu fandalaqa wuu socday yamshii isagoo lugayn wamashow macahu way la lugeeyeen nebiga hadda ina maryo xabaasheeda itusoo aan lugayna buu gaadiidna la fuuli maa xataa ra'owhu qabrahaa xataa arawhu qabrahaa waxay tusiyeen indhaha u saareen xabaasheeda فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وستل تاغي وصف وراءه قداشي سام حقي سدنبي صف كلين فصلى عليها وكنت كلي وكبر أربعا أفر شرب الله أكبر يلي صلاة الجنازة أي كنت كلي إذا كانت غائبة في البلد لازم يؤتى على القبر ويسلى عليها قبر قوائن لتقوى قفك لقصة تكدو هدو كم قيه هاي دلك ayuunbaa markaa qaa'ibka lagu tukan karaa masalada qaa'ibkana way isku khilaafeen culimmadu laakiin jumhuurtu waxay u badan yihiin qofku isagoo qaa'iba in lagu tukan karo qayb ka midina waxay leeyihin ka aan lagu tukaninunbaa lagu tukan doonaa laakiin kii lagu tukada way ku filanta muslimiin ku tukadeen asufuufu cala ajanaaza janaasada dusheediioo la safan oo ninba meeshuu doono isma taagaya waa salaaduune salaadina saf bay xaq u lahaydee salaadda waa in safkeeda la hagaajiyaa salaadu janaasada ha ahaato ha iskaba gaabnaato mid sara joogba ha ahaatee saf bay xaq u leedahay can jaabirin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxu uhi ina akhaakum annajaash qad maata walaalkii najaashi dhibay najaashi waxaa la odhan jiray boqor kasta oo xabashida soo mara asxama ayuu magaciisa caadiga ahaa ilaa hadda waxaan filaya inay xabashidu u yaqaanaan axmed nagaash baa la yidhaha deegaankii magacaase u yaqaanaan najaashidin bay xarifeenoo nagaash sida faraacinadaba uu magac ugu ahaa mid kastaoo masar madax ka ahaa kisra mid kasta oo ka madaxa reer faris qaysar mid kastaoo reer yurub ka madaxa magacyo saasaa jira ninkii dhimay faquumuu fasalluu calayhi istaagaan ku tukanay istaagoo ku tukada nebigu sidaasuu yihi faqaama wuu istaagay wasafa binaa saf buuna geliyey kamaa yasufu cala kamaa yusafu cala aljanaaza sida jinaasada saf loo galoo kale wasalla calayhi wuu ku tukaday marka salaada jinaasada lama yaraysanayo waa in safka la hagaajiyaa istawuu imaamku idhaahdaa wannaasu yastawuun dadkuna waa inay sinmaan aadaabteedii wey عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاش نعى نعي قوى أغيسين تقيرده أغيسيس كقيرده أيا لا إرادة نعي تدكي وحو أغيسيي النجاشية أحمد النجاش اليوم الذي مات فيه ما رنتو رنتي والتليفون كي رباني قابو هيستا رسولك صلى الله عليه وسلم هل كل رنتي يا مدينة انتي سجران مسافة هذا دير بي سجران markiiba telefoonkii rabbi baa ku soo dhacay ninkaasi waa dhintay intee loo socon laha hadii la ydhaha la socdo waxa weeyaan mucjisaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma kharaja bihim ila almusalla wuxuu ula baxay musallaha meeshaa bannaan waa xadiidkay deliishanayaan qolada odhanaya masaajidka laguma tukanayo masaajidkii uu ka baxo bannaanku geeyey laakiin dee muu odhanin masaajidka ku tukan mayna iyo mamnuuc bay ka tahaye sababo kale ayaa iska suuragala فصف بهم فصلى عليه صف قليه وكتكره وكبر أربعة تكبيرات أفر الله أكبرنا لك بكسي على أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجاشية لأصحابه بالمدينة أصحابتي سيو مدينة شوغا أيا وغيسيي فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر إذا إن أخاكم قد مات ولا الكيودنت waa ukhuwadii islaamka wey ee ugu qaalisanay faquumuu fasalluu calayh istaag oo ku tukada waa xaquu inagu leeya wey fasafafnaa calayhi safayni laba saf baanu dhag ka dhignay can jaabirin qaala kuntu waxaan ahaa buuhi fi safi thaani safka labaad baan ku jiray yowma sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maalintuu nebigu ku tukaday cala annajaashi axmedunajaashi maalintuu ku tukaday anuu safka labaad baana can cimraana bni xusayn qaala qaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina akhaakum annajaashiya qad maata faquumuu fasalluu calayh qaala wuxuu uhi faqumnaa fasafafnaa calayhi kamaa yusafu cala almayit qofka meydka ah sida dushiisa loogu safto wasallaynaa calayhi waanu ku tukannay kamaa yusallaa cala almayit qofka dhintay sida loogu tukado wax farqigii muu jirin waxaa farqigu yahay uun dee niyada iyo ducada waxaa la niyoonayaa qof dee haa'iba ducadiisiina haayib weeye kan kalena waa haada baa la leeyahy haada almayt maydkan isagaa kan kalena waa almayt alghaayib asalaatu cala aljanaazati qaa'ima salaaddii baynu ku jirnaa janaasadii baa lagu tukan iyadoo la taagan yahy loo fadhiisan maayo kursina loo fuuli maayo rukuuc iyo sujuudna ma leh waa salaad bilaa rukuuco bilaa sujuuda waa sara joog can saburata qaala wuxu uhi sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama calaa ummi kacbi islaanta ummu kacbi la odhan jiraydaan ku tukaday ayaanu nebiga kula tukannay maatat fii nifaasiha dhiiggeedii dhalmada iyadoo ku jirta ayay dhibatay macnaheedu waxa weeye way umul aroortay ay idhaahdaan dumarku fa qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu istaagay fi salaati salaada dhexdeedii buu istaagay fii wasadihaa buu istaagay dhexdeeda axaadiidta qaarkoodna waxay tilmaamayaan gabadha markuu ku tukanaya cajuska iyo qaarka dambe inuu istaagay wax ma lahaa tanaaquda iyo iska horimaade qaarka dambe iyo dhexdu dee way isku dhowyiin afkay isku hayaan marka qaybta dambe oo dhexda unbaa lagu tukanayaa weeye raggana waa dhakada iyo xagga hore marka mid waliba baababka masalo ayuu sheekhu u dhigtay iyo aadaabtii iyo waajibaadkii iyo hadyigii rasuulka ee uu ugu tukan jiray qofka dhintaa u aasi jiray u maydhi jiray saasunbaa loo raacaya qofku wuxuu xuquuq u leeyahay intanuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyo sidaa uu sharcigu u dhigay wallahu aclam